tartankan oo ay ka qayb galeen awradyahano ka kala socday ilaa sideed dal oo kala duwan oo ay ka mid yihiin jabuuti deegaanka soomaalida ee etoobiya kenya maraykanka ingiriiska iyo kuwo kale ayaa waxaa furitaankiisii ka qayb galay mas-uuliyiin dalalkaasi qaarkood ka socda tartankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha somalilan ayaa la ordayey masaafo dhan labiyo afartan kilomitir iyo sidoo kale orodka tobanka kilomitir waxaana v o a uga warramay wasiirka wasaaraddaasi boosmire maxamed somalilan maraton baa layhahda tartankan waa tartan sannadla ah oo ka mid a siyaasaddii dowladda cusub iyo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo dhiirigelinta ciyaaraha ah marka waa yeerni sanadkii horena halkan u ka dhacay waa kiisii labaad baa imika dhacaya ka saddexaadna u dhacaya afaraadna u dhacaya waxaana laga baqaa sannadaha dhexdoodana inaanu qabanno haddii alla yidhaahdo marka tartankaas waa kii caadiga ahaa waxaa kaleoo inagu soo biray imika dowladaha jaarka bay nala joogaa waxay nala joogaa orodyahanno etoobiyaana iyo xidhiidhankii ugu sareeyey bresidentka ciyaaraha fudud ee jabuuti dhallinyaraduna gobolladoo dhan waa iska timi somaliland iyo ordis guddoomiyaha xidhiirka ciyaaraha fudud ee jabuuti siciid ismaaciil xasan oo ka mid ahaa wafdi ka socday dalkaasi oo munaasabadani ka qayb galay ayaa v o a wax ka weydiisay siday u arkaan orodkan iyo habka ay uga soo qayb galeen waxaa halkan maanta nagu soo marti qaaday guddoomiyaha xidhiirka somalilan iyo wasiirkooda ciyaaraha annagoo matelaya oo guddoomiyaha ciyaaraha ee jabuutiya halkan yaa nagu soo marqaada si aan uga qayb galno maratoonkan maanta halkan ay kusoo qaybqaabiyeen iyo tobanka kilomitir way ku mahadsan yihiin sida sharafta le noo soo dhoweeyeen dhammaan markaan nimidnay ilaa imika marka waxaan doonanaa inaan insha allah sanadka dambena wax badan aan ka qabanno sanadkan way ku mahadsan yihiin marti sharafka noogu soo direen aan uga soo qayb galna aniga niman kale la socda oradkana dee meesha waniga arkaya maareeyaha guuda shirkadaha daabshiil cabdirashiid maxamed siciid oo shirkadiisu ka mid ahayd kuwa maalgeliyey oradkan ayaa isna ka mid ahaa mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay
haddaan nahay shirkadda dahabshiil waa ku faraxsannahay in ay sanadkii labaad orod ka dhacay magaalada hargeysa iyo agagaarkeeda kaasoo ay ka soo qayb qaateen dad badanoo caalamka deggan oo ama yurub ka yimi ama afrika ka yimi waad arkaysa dad kenyana baa ordaayey waddamada jaarka qaarka badanoo ka midii baa ordaayey waxaan u aragnaa orodku inuu yahay waxyaalaha caafimaadka dadka u fiican dhallinyarada u fiican ka qayb qaata ummad walba horumarkeeda hargeysada inuu ka dhaco aad baanu ku faraxsannahay magaalo walbao dhulka soomaalida inuu ka dhacana waan rajaynaynaa wuxuu u soo kordhinayaa in maanta dadku ay orod ka hadlayaan inay ka hadlayaan caafimaadkooda inay ka hadlayaan qof waliba nabaddaa uu joogo oo aan laga hadlayn qabyaalad oo aan laga hadlayn balwad oo qof walba uu leeyahay keebaa ordi kara kee halku gaari karaa sanadka dambe sidee baan uga qayb qaadan karaa sidee baan dhulka oo dhan uga ordi karaa magaalo magaalo uga sii ordi karaa xitaa mow faarax walaalkiiba halkan jooga insha alla waan rajaynaa sanadka dambe in mow faarax yimaado cabdi bila yimaado marka waxay muujinaysaa markay orod tahay in aanu orodku qabyaalad lahayn inaanu orodku gobolaysi lahayn sida ganacsigoo kale weeye intaasi kadib ayaa v o a waraysatay dhallinyaradii kaalmaha hore ka galay orodkan oo ku hordeeyey magaca somalilan magacay waa xabsi badan macallin kala socda gobolka awdal kuna guulaystay tartankii toban kilomitir ah kana qayb geli doonay tartankii jabuuti ka dhacay kaalinta koobaadaan soo galay horta maadda aad aad u faraxsanahay waxaan halka ka salaabayaa macallinka weyne xasan girma iyo gaarayle iyo kale hooyadeydii dhashay muxume cilmi axmed iyo aabbahay badan macallin magacaygu waa cismaan cilmi sheer waxaan ku guulaystay labiyo afartanka kilomitir markaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa mahadla ii suurta geliyay inaan labiyo afartanka kilomitir ku guulaysto labiyo afartanka kilomitir oo ay ka soo qayb galeen wadamo badan sideen waddan oo caalamka ah iyo jabuuti iyo etoobiya iyo qaaf somaliland oo etoobiya lagu soo tababaray haddana maanta anigu waxay ii suurta gashay inaan kaalinta koowaad ku guulaysto alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aad baan ugu faraxsanay weliba anigoo gobolka awda ka soo jeeda tobanka kilomitir iyo shanta kilomitir baan ayaan ka qayb geli jiray kaalmaha horeysana soo geli jiray magacaygu waa makheer kana socoto gobolka gabiil gabiil waan ciyaaraya orodka waan ka qayb qaatay alxamdulilah rabbilcaalamiin weli ma arbitayn laakiin waa isku dayey aqalka dhexdiisa ku arbitayo mooyaane laakiin waxay ruuxan wallahi orodka waad geli kartaa saas darteed baan u guulaystay waxaan ka socdaa hablaha habluhu gaar burta tamayaan waa caddaan iyo hablo soomaaliya gaar burta tamayaan laakiin inamaduna gooniba urta tamayaan inamadaas kumid madihin waa sanadkii labaad ee la qabto tartankani waxaana la rajeynayaa sannadaha soo socday sida wasiirka u sheegay v o a inay noqdaan kuwa joogtaa oo la qabto barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa